shan boqol iyo lixdan qoys oo dayar ah ayaa deeq raashiin oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid loogu qaybiyey magaalada wajaale waxaana deeqdaas ka soo arooriyey bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa goobjoog ahaa madasha deeqda lagu qeybinayay xildhibaan sheekh cali oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gabiley culamaa uddiin iyo marti sharaf kale xildhibaan sheekh cali oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gabiley islamarkaana ka qayb qaatay soo aruurinta deeqda raashiinka iyo qaar ka mid ah culimaadudiinka ayaa si wadajira uga waramay deeqda raashiinka iyagoo ugu baaqay in lasoo caawiyo qoysaskan danyarta waa tilmaan cad waxaan u tilmaamaynaa dadweynaha reer wajaale iyo ganacsatada oo isku duuban in dadka jilicda san leh waxyaalaha aan soo aragnay qolyihii wareegayey baanu ka mid ahaaye dadka soo qorayey wax badan badan baa ku kordhiyey haddaad haddaad dad ka dhex socoto waxaad arkaysaa dad aan dabka waxba loos marka waxa weeyaan dhulka iskaga dhulka iskaga naxariistaa la yidhi cirkaa laydinka naxariisan waa laysku inaan laysku naxariistana waa min addiin sidaa darteed waxaan leenahay mashruuc bilaa ama laba biloodlaa oo dadka masaakiinta lagu een taageero waa in loo sameeyaa degmada waayo degmadu waa degmo ganacsiyeed waa maansage ama waa fariin nina tusinaysaa inaan haddaan reer wajaalana wax qabsan karno dadkiina bahana wax tari karno marka waxay hawshaasi u baahan tahay halkaasuun laga sii wado oo insha allahu tacaala aynaan ka daalin sidaa cali uu sheegay amba laba bilood amba saddex bilood in marba waxa weya dadka masaakiinta ee aadka u liita ee inagu dhex nool inaan markaa waxa weeyaan taakulayno wax u qabanno ganacsatada u dhaganuglaaday duruufta markii loo sheegay dadka danyarta ee degmada togwajaale ku nool ee ka jawaabay raashinka aan bixinayno maanta ee shan boqol iyo lixdanka ah waxaa laga ururiyey hay-adinamaysiin nin ganacsado oo si shaksiya noo siiyey oo raashin badan bixiyeyna ma jirin hase ahaatee qaab qaadhaan ayuu ku soo baxay afar masaajid oo masaajida degmada togwajaale ka mid ah masjidulbukhaari masjidu awliya allah masjidu nuur oo kii laga unkay ahaa hawshan iyo masjidulhuda maskid jaamaca toge weyn afartaa masaajid bay ka soo baxeen raashinkani ilaahay maa mahadle mar labaad ganacsatada ayaanu mahad celinaynaa ganacsatadu run ahaantii duruufta markii looga warramay culimada uga warramayna masaajka loogaga warramay intii markaa goobjoog ahayd way ka jawaabtay raashinkan aanay bixiyeen imaka la bixinayo xasanaadka khayriga ah afur walaalka shacabka ka kooban ganacsatada dhammaan waanu mahadnaqay runtii arrintani waa arrin xasanaadkeedu badan yahay waana bishii rabaadna barakaysnayd weeyi waa arrin u baahan masaakiinta maanta hawsheeda aan ku jirno in laga dhigay mid joogto ah oo aanay ku koobnaanin uun bisha rabadaane ay noqoto mid maadaama ay tahay magaala ganacsiyad wajaale in si gaara looga warhayo dadka danyar qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqda raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey dadkii deeqda raashinka ka qaatay waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan cali oo xildhibaanada golaha gebile ka tirsan ayaan mahad weynu diraynaa maan bulshadiisa ka warhayo oo dadka danyartaa ka warhayo oo waxaan ku bulshadiisa la socda meesha meel kastanaan ilaahay weydina culumadayada iyo xildhibaankayga cali oo jaaniskaa maanta na siiyey oo waxaanku dadkaa danyarta ah raashinka siiyey xildhibaan cali raashinkaa maanta nala siiyey aad ugu mahadsan tahay sababtoo waa bishii rabadaan khayr bay ilaahay u rajaynaynaa inuu helo insha allah deeqda lana siiyey xildhibaan cali oo ka mid ah qolada deegaanka oo qayliyaxla ka qaatay xildhibaan cali oga mahad celina deeqda raashinka noo mahad celiyey iyo halka jis ay siiyo dhaala xildhibaan cali naanlaha u barakeeyo maalka iyo maatida iyo ubadka naanlaha u barakeeyo waan u mahad celinaynaa culimmada magaalada iyo dadka maxaan dhahay hawshaa galaba waan u mahad celinaynaa alxamdulillah baan leenahay si fiicanna waa la noo gaadhsiiyey